kulan aan caadi ahayn ayuu madaxweynuhu ku hortegay baarlamaanka soomaaliya isagoo kala hadlay arrimo fara badan oo ay ugu muhiimsanayeen dhinacyada siyaasadda ammaanka iyo dhaqaalaha waxa uu hadalkiisa ku bilaabay warcelin uu ka bixiyey hadallo muddooyinkan soo baxayay oo dhaliilo loogu jeedinayay madasha wadatashiga qaran ee go-aanka ka gaartay hanaanka doorashada sanadkan isagoo xusay in qaybaha kala duwan ee soomaalidu ay ku midaysnaayeen oo dad boqol ruux ka badan oo soomaali wada ah ay maamulayeen magaalooyinkaas waxaa maamulay oo gacanta ku helo ka shaqaynaya in ka badan boqol qof si laba qofaa tala meel ku gaartay iyo luuqaana lagu soo shouray iyo aan loo dhihin in ka badan boqol qof ayaa isugu jira oo isugu jirta baarlamaanka iyo xukuumadda iyo dowlad goboleedyada iyo bulshada rayidkaha iyo intoo hor isugu jirta ayaa maamulaysay muxuu ahaay madashaas wadatashiga qaran ee lahay baarlamaanka mas-uuliyaddiisa inuu aada iyo aada u taxliiliyo aan caadifado emotions qofaan heblaha aan muxuu ahaay anaan aniga is is arki karin heblaan la darsanaa heblaan jecelahay inaanay noqonin dalka soomaaliya inaan jeclaan ogow xildhibaan go-aan kastoo aada gaartahay ama dalka soomaaliya aad uga hiilinay ama dalka soomaaliya aad uga hiilinay cid gaala uma hiilin kartid waxba uma qaban kartid shaksi gaalana waxba uma qaban kartid waxaad wax u qaban kartaa keliya qaranka soomaaliya qaranka soomaaliyeed aad u hiilinay wixiisi wanaagsanay iyo wixii suurtagalahay wuxuu hore ugu soconahayaa kenya ama ugu waa ka hiilinay lugaadka dabka la soco wayna lugaasaa waa tasho waayna loo taliyo kuwa allaga waxay aad iyo aad ayaan inaan ka xishooda maraba oon ku faanaa rabaa aad iyo aad ayaan wakti badan iyo juhdi badan iyo dagaal badan ugu gaaray amerika madaxweyne ahaan talada soomaaliya inay soomaalidu yeelato dadka xiran ee la daba kacayo in aan joojino madaxda dowladda haddaanah wasiir wasiir ku-xigeen wasiir dowli xildhibaan madaxtooyada dadka socda ciday doonta la ahaato nabaddoon dadka acyaanta ee magaca mujtamaca dhexdiisa ku leh oo markay meel yimaadeen laga xishoonayo la ixtiraamayo ixtiraamkaas loo haya awgeed inaanay sabab u noqonin muxuabe waanan haddii loo baahdana guddiyada baarlamaanka ama baarlamaanka hay-adaha amniga waa amrayna in la wadaagaan dad badanoo shabaab ah oo la soo qabtay oo la sii daayay oo inta dambi kala gala waxaa le haddana mar kale la soo qabtay markii hore la soo qabanayana damaanad ama maxaan ku raadaaye un dee anaa garanaya kan shabaab ma ah run waxaa ah shabaab ma naqaan aniga shabaab ma aqaan waxaan aaminsanaha adinkana ma taqaanin wiilkaagaa noqon karo walaalkaagaa noqon karo gabadhaadaa noqon karto virus cudur waaye edab gurigaaga cidda doona ku dhici karaa waa cudur waaye dadka waa ku dhici karaa ka dadka ugu jecesho ku dhici karaa wacyigeena amniga oo hoos oo hooseeya awgeed wax badanaa looga ba-oohay waxaan rabaa inaan idin sheego wax kasta oo aariboor casri ah oo leeyahay oo amniga lagu sugo ayuu aariboorkeeda leeyahay raweyga diyaaradda markay ordayso oo kacaysa ama soo degayso ilaa terminaalka aariboorka qofku markuu soo galayo waa loo jeedaa waana rikoordaraysan tahay laakiin technolojigii qalabkii wuxuu u qaban lahaa waa qabtay dadka bini aadamka waxay qaban lahaa yaa qabanayo meel amnigeena sugaa mugaantagna inaan annaga iska bilaawna wax sii saxda meel iskariila dhexmaraa haddaantaga kow inaan anaga aniga soolka iyo kabaha iyo telefoonka iyo aan isaga rigi beediamoraadahiin hala marsiyo dhex maro dhiiq dhiiq dhiiq ku noqo haya intaa waxay qaldiin bixi ku noqo laakiin haddee iskariinka inta yaro oo wasiirku dhinac maro oo wasiir ku-xigeenku dhinac maro wasiir dowlad dhinac maro xildhibaanku dhinac maro oo sarkaalka janabku oo dhinac maro oo kale yaa la celina maxaa ku qancina ninkaan ama gabadhaan meesha taagan dadka elis in maalin walba dadka celiso qofkii lagu yaqaano kula socdan sidaasaa la yeela waa la marina waxaa inaan annaga dhifaali noqono oo mujtamacu nagu daysano waa sida keliya waxaan aada iyo aad u codsana xukuumaddana si cad ayaan ugu sheegay baarlamaanka inaan shacabka qiimaha sharaftada waxaan ka codsana dad lagu daysano noqda markay timaado amniga aadaboorkaa tagtay taleefonkaaga suunkaaga ka taala iskriinka dil wiilashii iyo gabdhihii meesha joogay ma loo cudur daarayo kii negligence ku galana waa negligence kii wax ka ogaayna waana waxbuu ka ogaa waa dambile labaduba dambile waa dambiga ha kala bata doontoon qofkii meesha la fadhiisay mas-uulka looga dhigay dowladdu ay mushaar ku siiso ilaalinaya ee ka gaariyey haddowna shaqo ku yahay wax meesha ka jira xataa iskriinka oo araad marayso wiil gabadha ama wiilka ilaalin haddow xagga inta soo heblow muxuu ahay dacaasho ma aragta baaldoweed meesha tacsidiiba ka qayb gashay xagga usii joosta oo damkii meesha maro asaaka mas-uula